alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى allahu waslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo dhex jiray kitaabu ljihaad xaadiistii mualifku uu ku soo aroorinayey jihaadkana fadaaishiisu aada iyo aada bay u badan tahay oo kitaabka iyo sunnadaba way ka buuxdaa laakiin sida uu tilmaamay shaykhulislaam raximahu llah iyo ahlulcilmiga kaleba waxaa muhiima in la kala saaro jihaadka sunniga iyo ka bidciga oo jihaadka sunniga ahi waa ka shuruuddii jihaadku lahaa laga helay ikhlaas iyo mutaabacana qofku uu la yimi jihaadka bidciga ahina waa jihaadka xaqa gees marsan ee waxaan jihaad ahayn ama sharcigu aan u bannayn ahayn jihaad laga dhigayo sidaa awgeed baa wuxuu ku tusaaleeyey taqiyudiin raximahu llah jihaadkaasi bidcigaa ka khawaarijta iyo ciddii la mida dariiqooda ku sugan dagaalada ay sameeyaan waxaa ka mida dadka muslimiinta ah ayay gumaadaan ama ay laayaan ama dad ay iyagu iska gaalaysiinayaan oo aan gaalo ahayn bay laayaan kolkaasay arrinkaa jihaadku sheegaan waxaana jira oo qofka muhiim u ah muslimka ah gaar ahaana daalibulcilmiga inuu kala fahmo uu kala ogaado jihaadka sunniga ama jihaadka sharciga ah ee saxda ah iyo waxyaabaha fitanka ah ama kacdoonnada ah ama fasaadka ah ee jihaadka lagu sheegayo waxaanu ardaygu akhrisan karaa ama uu noqon karaa kutubta ahlulcilmigu ay ka qoreen hadda intaan xasuusanahay waxa ugu muhiimsan kitaab la yidhaahdo almuxkamu walmutashaabih fi takfiiri waljihaad almuxkamu walmutashaabih fi takfiiri waljihaad ashaykh moxamed ibnu cumar baazamuul caalimka la yidhaahdo ayaa leh marka waxyaabahan dadkan had iyo jeer dadka xaqdarrada ku gaalaysiiya waxyaabahan ay had iyo jeer cuskadaan ama soo qaataan buu soo aroorinayaa isagoo mutashaabih ku sheegaya dabadeetana jawaabtii iyo muxkamkii caddaynayay buu daba dhigaya kadalika abwaabtan qitaalka waxyaabaha dadka qaarkood ay qabsadaan ee dagaalada ay samaynayaan ay jihaadka ku sheegayaan ay u qabsadaan ayuu soo aroorinaya dabeetana muxkamkii iyo jawaabtii wixii caddaynayana uu daba dhigaya wax fara badan baad ka heli kartaa waxaa kaloo jira juz ama risaalad qayim ah oo la yidhaahdo tamyiizu dawi lfitan bayna sharafi aljihaadi wa sarafi alfitan waa u alifay wadaadka la yidhaahdo ramadaani jazaa'iriga ah ee sacuudiga ku sugan oo isna nin caalimo ah gaar ahaan abwaabtaa marka aada buu isna kitaabka ugu kala faahfaahiyey jihaadka ee sharciga ah iyo waxyaabahan fitanka ah ee dadka qaar ay jihaad moodeen siyaabaha loo kala soocayo iyo isay u kala duwan yihiin marka meelahaasi waxay ka mid yihiin meelaha loo noqon karo qaala wacan zayd bni khaalidi radia allahu canhu wa aljuhani ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man jahaza qofka diyaargareeya khaasiyan fii sabiili اllahi ilaahay dartii waddadiisa miduu duulaaye faqad khazaa kaasi wuu duulay oo uu duulay waxaa looga jeedaa ajar buu helayaa ajarkiisoo kale waman khalafa qofka u gadaal mara ghaasiyan qof duulay fii ahlihi ehelkiisa qofka uga dambeeya ugu gadaal mara bikhayrin wax wanaagsan ee ehelkii iyo maaragtay xoolihii iyo caruurtii iyo beertii iyo waxyaabihii uu ka tegey u sii ilaaliya ee wax ku sii tara ee ku sii caawiya faqad khazaa isna uu duulay oo isna waxa weeye ajarkii duulista saasuu ku helayaa muttafaqun calayhi horena waa inagii ugu soo maray baabkii atacaawun cala albiri waataqwa iyo baabkana wuxuu u deliishanaya khayrka in la ysu kaashado halkana jihaadkii buu u deliishanayaa qaala wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama afdalu sadaqaati sadaqooyinka waxaa ugu fadli badan dillu fustaatin taandha harhkeed oo fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii loo bixiyey iyo wa maniixatu khaadimin fii sabiili illaah khaadim ama shaqaale loo siiyey cid duulaysaa fii sabiili illaahi wa maniixatu khaadimin waxay noqonaysaa yacnii qofkii sii duulaayey in lagu caawiyo cid u shaqayso oo u khidmaysa oo la idhaahdo waa adigan duulaye e qofkaasina ha kuu adeego oo maaragtay waxa kula qabto waa fadli weyn halkaasina aw taruuqatu faxlin fii sabiili illaah waxay markaa ku cadfan tahay halkaa waa maniixatu khaadiminoo macnuhu wuxuu noqonayaa ay aw maniixatu taruuqati faxlin fii sabiili illaah ama qaalin abaahootay ilaahay daraaddii in loo bixiyo jihaadka lagu daro daruuqatu lfaxli waxaa looga jeedaa qaalintu marka ay gaadho wakhtigii waxa weeye awrka lagu dari lahaa waa markay awrqaad noqoto ama awrqaad awrqaad bay dhahaan dadku halkaa markay gaadho weeye ayaa daruuqatu faxlin la ydhaha marka calaa kulli xaal godol iyo gaadiid iyo waxyaabo kale qofku wax alla wixii jihaadka uu ku darsadaaba waa mid fadli weyne qaala rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu saxiix xadiid xasan oo saxiixa ayuu ku sheegay laakiin asheykh saliim ibnu ciid alhilaali isagu wuxuu markaa ku sheegayaa xasanu ligayrihi inuu yahay oo uu leeyahay markaa dariiqi dacfi ku jiro shaahid kalena uu leeyahay oo isagana maaragtay ay xoojin kara waaya alimaamu lalbaniyuna raximah llahu tacaala isna xadiidka wuu quweyey qaala wacan anasin radia allahu canhu ana fatan min aslama ana fatan nin shaabaho min aslama nimanka reer aslam la ydhaahdo ka mida ayaa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow innii anigu iriidu waxaan rabaa alghaswa duulis baan rabaa walaysa macii mana haysta maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargaroobo oo sahay iyo gaadiid iyo ma haysto qaala wuxuu rasuulku uhi iti waxaad u tagtaa fulaanan hebel ninka laydha fa innahu ninkaasi qad kaana wuxuu ahaaday tajahaza mid diyaargaroobay oo wuxuu diyaarsaday wixii jihaadka uu ugu bixilaa fa marida dabadeeta wuu xanuunsaday markaa wixii isagu uu ku bixilaa ka soo qaado weeye fa ataahu wuu tegey ay fa ata alaslamiyu almariida huudaasaa mariidka u noqonaysa fa qaala wuxuu uhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yuqri'uka wuxuu kugu soo akhriyayaa asalaama salaam buu kugu soo akhriyaya oo uu ku soo salaamayey wayaquulu waxaanu ku lahaay oo uu ku soo faray acطinii isii aniga aladii tajahazta bihi wixii aad ku diyaargarowday jihaadka aada u diyaarsatay ha fariintaasuu maaragtay ii soo dhiibay qaala wuxuu uhi yaa fulaanatu heblaayooy shuraaxda qaar waxay leeyihin waa khaadimad qof shaqaalihiisaa bay ahayd ama dee xaaskiisiibaa bay ahayd wallahu aclam acطiihi sii aladii kii kuntu tajahaztu bihi aan ku diyaargaroobay markii ninkanoo soconayaa u yimi oo fariintii rasuulkana sidaa sala allahu calayhi wasalam ayuu sidan ku yidhi wixii aan ku diyaargaroobeen diyaarsaday wada sii walaa taxbisi ay walaa tamnaci ha u diidin minhu waxa aan ku diyaargarooba shay an shaynaba ha u diidin oo wax alla waxaad kala hadha ama ka xasaysa ayaanu jirin fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa taxbisi minhu wax kama xabistid oo uxuma diidid wax ka mid ah oo fa yubaaraka laki fiihi laguma barakeeyo yacnii wixii aad ka xabista ama aad kala hadho alla kuma barakeeyo lagu barakayn maayo wada sii weeye oo midha ka reebin rawaahu muslim horaynu xadiidka u soo maray baabka tacaawunka iyo markaa ku saabsanaa halkana jihaadku u deliishanaya wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama bacaa wuxuu u diray ilaa bani laxyaana nimanka bani laxyaan la idhaahdo ayuu ciidan u diray bani laxyaan laxyaan iyo lixyaan laamka waana la kordhigi karaa waana la hoos dhigi karaa in se la kordhiga ayaa sii caansan walfatxu ashharu waxaanay ka dhigan tahay reer garhweyne oo kale waa garhweyn oo kale ama reer garhweyn ayaa la odhan jiray faqaala wuxuu ihi rasuulku liyanbacid min kuli rajulayni axaduhuma liyanbacid ha baxa oo ha tago min kulli rajulayni laba nin oo kasta xaggood axaduhumaa midkood ha baxo walajru ajriguna baynahumaa dhexdooda weeye oo labaduba ajar bay helayaan iyo abaal weyn ajarkii way qaybsanayaan waay wa fii riwaayatin lahu riwaayad kale oo muslimka u sugani waxay ahayd liyakhruj ha baxo min kulli rajulayni laba laba nin oo kasta rajulin mid ha baxo midna ha hadha midna ha baxo marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa kala badhna raggii waddanka joogay wuu baxaya kala badhna wuu sii joogaya oo waa la isqaybinaya uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi lilqaacidi kii laga tegaaye ayukum kiinii khalafa alkhaarija ka baxa ee jihaadka u baxa u soo weydaarta fii ahlihi ahalkiisa iyo wamaalihi maalkiisa bikhayrin wax wanaagsan ula soo weydaartee wax wanaagsan kusii tara inta uu ka maqan yahay kaana lahu milu nisfi ajri lkhaariji kaa baxay ajarkiisa kala barhkii oo kale u yeelanaya marka calaa kulli xaal waa la isqaybinayaa intaa baxday jihaadkii bay u baxeen inta laga tegayna haddii dadkaa tegay ee jihaadka u baxay ay waxa weeye caawiyaan oo danahoodii iyo reerahoodii iyo caruurtoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo waxa ay usii ilaaliyaan oo ay usii dhaqaaleeyaan dee khayrkiiba ay isu kaashadeen oo sida kaa duula ajarka u helayu kan laga tegay hawshaa ka soo baxayna isna ajarka u helaya laakiin kaa aan bixini haddii aanu arrintaa samaynuu iska joogo sidiisa isaga joogo ya dee ajar ma laha soo ma aragtid kan markaa laga tegay ajar kale kaa weeye ajarkuna wuu u dhaxaynaya kana ajar baa la siinaya kana ajar baa la siinaya lafdigan dambe sheegaya kaana lahu milu niصfi ajri اlkhaariji waxaad moodaa inuu sheegayo kaa baxay ajarka la siinayo kala barhkii oo kalaa ka hadhayna wuu qaadanaya waxaana ahlulcilmigu leeyihiin sidaa macnuhu maaha wallahu aclam macnuhu waxa weeye yanii ajarka ay heli lahaayeen labadoodu marka laba loo qaybiyo ajarka isku heli lahaayeen marka loo laba loo qaybiyo badhna waxa helaya kii baxay ee duulay badhna kii hee dantiisa kasii warhaye sii joogay ma fahamte marka ajarka laba loo qaybiyo marka nisfigu saasuu macnihiisu noqonaya ee maaha kii baxay ajarkii la siiyey ya kala barhkiisa in kana la sii siinaya macnuhu saas maaha taana maxaa u daliila xadiidka ama lafdigaa hore liyanbacid min kuli rajulayni axaduhuma walajru baynahumaa xadiidkaas iyo axaadiidta kale ayaa ina tusinaysa sida xadiidkaa hore ee waxa weeye tilmaamaya aynu baabka ku bilownay ee tilmaamayay markaa qofka khayr usoo ula soo weydaarta kii baxay ehelkiisa iyo maaragtay ciddii uu ka tegey isaguna wuu duulay oo hawaabkiisi iyo ajarkiisii buu leeyahay qaala wuxuu uhi wacan ilbaraa'i radia allaahu canhu qaala ata nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga waxa uu yimi rajulu nin ninkaasoo muqanacun ku hagoogan bilxadiidi xadiid waxa ahlulcilmigu ay ku fasiraan macnuhu inuu yahay hub buu ninkaasi xidhnaa oo haddii allaba kuu roon yahay uu ku daboolnaa ay muqaaa bisilaax yaa hub iyo waxyaabo markaa la ysaga dhigo warmaa iyo seefaa iyo waxaasi ayuu xidhnaa waxaa kaloo loo fasiray muqanacun bilxadiidi waxaa looga jeedaa koofiyaddii birta ahaydee la yskaga ilaalin jiray halisaha ayuu xidhnaayo uu markaa ku dadnaa wa qaala wuxuu ihi calaa kulli xaal nin dagaal dee ku talagalay buu ahaayo u diyaarsan wa qaala wuxuu ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow uqaatilu miyaan dagaalamaa aw uslimu mise waan islaamaa muslimba ma aha marka ninkani ilaahay unbaa goobta iyadoo la joogo soo hanuuniyey meeshuna dee dagaal bay ahayd goob dagaal bay ahayd faqaala wuxuu ihi aslim islaam uma dabadeetana qaatil dagaalam fa aslama wuu islaamay uma dabadeetana qaatala wuu dagaalamay faqutila waaba la dilay faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam camila qaliila in yar buu shaqeeyey wa ujira kaiiraa in badanna waa la ajar siiyey ajar weynna waa markaa lagu abaaliyey muttafaqu calayh wahada lafdu lbukhaari waay marka calaa kulli xaal waa iska khaatimada oo qofkii ilaahay khaatimada khayr ugu khatimaa dee waa sad aad iyo aada u weyn weeye intii hore gaal buu ahaa markii ajashiisu ay soo dhowaatay ya ee wax yari ka harhsaneen baa ilaahay islaamnimadii waafajiyey iyo iimaankii kow markii labaadna haddana xaggii qitaalka jihaad fii sabiilillaahi buu ku baxay sidaasuu markaa ajarkaa weyn ku helay وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu uhi mا أحد ma jira أحد أxadkaasoo ydkل الجaنaةa جannada gelaya oo يuحibu jeclaysanaya an yarjica ilى الdunya addunyadii inuu dib ugu soo noqdo walahu ma عalى الأرضi min شhay oo uu yeesho markaa dhulka korkiisa waxa ku sugan oo min شhayin wuxuun ah ila شhahiida شhahiidka mooyaane yacnii cid intay adduunyadan ka tagtay dabeete jannada la siiyo lagu casuumay oo jeclaysanaysaa ama tamaniyeysa in adduunyada dib loogu soo celiyo ya ma jirto xataa haddii la idhaahdo adduunyada wax alla wixii dusheeda yaalay baa lagu siinayaa oo maal lahaa oo guryo lahaa oo beero lahaa oo caruur lahaa oo hanti lahaa oo madaxnimoa wax alle wixii adduunka korkeeda yaalay baa lagu siinaya haddii la idhaahda xataa axad jannada galay maya ma jeclaanaya in dib loogu soo celiyo adduunyada ila shahiida shahiidka mooyaane qofkii fii sabiili illaahi ku baxay yatamanaa kaasi wuxuu tamaniyayaa an yarjica ila dunya adduunyada inuu usoo noqdo isna sidee buu tamaniyayaa ma waxii adduunyada yaalay buu jeclaysanayaa maya yatamanaa an yarjica ila dunya fayuqtala oo la dilo cashara maraatin toban jeer limaa yaraa min alkaraama wuxuu arkaayo daraaddeed oo min alkaraamati maamuusida ahaatay la maamuusay oo ilaahay jalla wacalaa u maamuusay marka aada iyo aada karaamada loo siiyey uu arko iyo sharafta uu mutay ayuu is odhanaya alla yaa ku celiyo kusoo dila oo ku celiyo kusoo dila oo ku celiyo kusoo dila oo ku celiyo ohe kusoo dila wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi limaa yara wuxuu arkaayo daraaddii oo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda ahaaday muttafaqu calayhi marka ashahaada fii sabiili illaah waa darajo aada iyo aada u sare oo qofka ilaahay dartii isagoo u diriraayo sidaa ku baxaa waxaasoo qiimo abaa loo ballan qaaday وعن cبد اللhi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi يغفir الlah ilaahay wuxuu u dhaafayaa للشhahiidi شhahiidka kula شhayin wax kaste oo uu sameeyey ila dayna daynta mooyaane wa fii riwaayaةi lahu riwaayad kaloo muslimka u sugnayd waxay ahayd alqatlu dilka fii sabiili الlahi laysu dila yukafiru wuxuu tirtirayaa kula شhayin wax kaste ila dayna daynta mooyaane وعن أبي قتاaدة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاma فيiهiم dhexdooda ayuu ka kacay yعnي في الصحاaبة وذakra wuxuu sheegay أن الجiهاaد جiهاadka fيi sabiiل اللahi loo جiهaado iyo والإimaana biالlahi rumaynta alla la rumeeya أفضل الأعmاali camalada inay ugu fadli badan yihiin faqaama rajulu nin baa sare kacay oo faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay w ara'ayta waxaad ka warantaa in qutiltu haddii laydilo fii sabiili اllahi ilaahay dartii atukafaru canii ma layga dhaafaya khaطaayaaya gafafkayga faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku uhi nacamha in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili اllahi lagu dilo wa anta adigoo saabirun sabirsan oo muxtasibun ajar dalbaayo muqbilun qaabilsan xagga cadowga oo hayru mudbirin aan dhabar jeedin sidaa haddii lagugu dilo waxa weeye waa lagu dhaafaya uma qaala rasuulu llahi dabadeeta rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama kayfa qulta sidaa tidhi qaala wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili اllahi atukafaru canii khaطaayaaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nacam wa anta saabirun adoo sabir sabirsan oo sabraayo haddii lagu dilo oo muxtasibun ajar dalbaayo oo muqbilun sii jeeda oo hayru mudbirin aan dhabar jeedin ila dayna daynta mooyaane faina jibriila maxaa yeelay jibriil calayhi salaamu qaala lii daalika sidaasuu igu dhoo jibriil baa ii sheego waxyi iigu sheegay inaan daynta xataa shahaadada dilka laysu dilo lagu dhaafahayn rawaahu muslim muslim baa wariyey axaadiistanna waxaa laga qaadanayaa fadliga shahaada fii sabiili illaahi ay leedahay iyo in dunuubtao dhan lagu tirtirayo laba waxaa kaloo laga qaadanaya khuuuratu dayn nasalu llaha alcaafiya waxaan daynta la idhaahda iyo dhibaatadeeda xaadiistanna waxay ku dhacaysaa bay ahlulcilmigu idhaahdaan cidda dayntii qaadata ee doonaysa inay dadka markaa meermeeriso waxooda aanay u gudin soo ma aragti laakiin qofka waxa weeyaan maaragtay dee dayntii wax daynsaday ee doonaya inuu iska bixiyo marka ilaahay wax soo geliyo kaasi waxa weeye dee dayntu way bannaan tahay oo canaankuma laha waay iyadoo culayskeedana iska leh waxaad ka warantaa qofku hadduu wax daynsado wax alla wuxuu ku bixiyana waayu saa ku godgalo waabuu aakhiraysta cid ka bixisana ma helin niyo wanaagsanna uu lahaa oo wuxuu doonayo waxaan uu daynsaday inuu iska bixiyo markay soo gasho iyadoonay sooba gelin buu hoyday waxay ahlulcilmigu tilmaamayaan raxmatullaahi calayhim qofka noocaas oo kale ah een isagu waxba gabood falin insha allahu ilaahay baa ka gudaya oo isagana waxa weeye hadduu janno mutaystay wuu geynayaa ciddii xaqa ku lahaydna waxa weeye wuu ka gudayaa ilaahay baa jalla wacalaa u gudaya waxaa kaloo markaa baraarujin mudan dayntoo keliya maaha xuquuqda aadamiyiintoo dhami waa mid layska rabo oo layska doonayo ciddii lahayd oo dee dhaafta mooyaane soo ma aragtid oo xuquuqdii aadamahoo dhammina waa la mid dayntan ee qofka dhakadiisa saarayda ma lagu lahaa qaala wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rajulu ayna ana yaa rasuula allah nin baa wuxuu yihi halkee baan ku suganahay rasuulka ilaahay oo in qutiltu haddii lay dilo qaala wuxuu yihi fi ljannati jannadaad gelaysa faalqaa wuxuu tuuray tamaraatin timiro kuna fii yadihi gacantiisa ku jiray ayuu tuuray uma dabadeetana qaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay oo dee jannadaas ayuu doontay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey haddaba xadiidkaa uu sheekhu leeyahay muslim baa wariyey raxmatullaahi calayhi horeynu u soo maray oo baabulmubaadarati ila alkhayraati baynu ku soo maray halkaana wuxuu ku tilmaamay sheekhu in bukhaari iyo muslimba wariyeen halkana muslimunbaa wariyey buu yidhi sidaa horaana sax ahayd halkani waa waham ama waa ismoodsiis weeye bukhaari iyo muslimba way wariyeen dagaalkan markaa taagnaana wuxuu ahaa oo wakhtigan lagu jiray dagaalkii uxud waxaan filaya riwaayadka muslimka mid ka mid ay ku soo aroortayba oo caddaynaysa waaya markaa jannada lagu gelayaa jihaadkii wa can anasi radia allahu canhu qaala inaliq la wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi inalaqa waxaa tegay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii sharafta badnay xataa sabaquu ilaa ay uga dheereeyeen almushrikiina gaalada ilaa badrin bader ilaa ay uga dheereeyeen oo ceelkii biyaysnaa halkaa ku yaalay oo had iyo jeer waxaa ka mid a istaraatiijiyadaha marka dagaaladu ay jiraan ee cadowga la yshayo ay tahay hogaamiyeyaasha iyo madaxdu inay ilaashato meelaha muhiimka ah sida meelaha dhufaysyada lah iyo meelaha waxa weeye biyuhu ku jiraan iyo meelaha haddii allaba kuu roon yahay fiican inay marka hore qabsadaan oo cadowga uga horeeyaan weeye wa jaa almushrikuuna gaaladiina way yimaadeen waa maalinkii badan wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama laa yuqdimanna yaanu ku hormarin oo aanu ku dhiiran axadun minkum mid idinka mid ilaa shayin shaynaba oo waxba aanu samaynin xataa akuuna ana duunahu ilaa aan anigu uga dhowaado ilaa aan anigu sokadiyo hada macni uga dhowaado waxaa loo jeedaa wuxuu leeyahay waxaan anigu idinka horeeya oon idiin idmo mooyaane maaragta wax idinku intaa iskaga ijtihaadaan aad samaysaan yaanay jirin oo waxa weeyaan maaragta inay sugaan buu faray waa kii rasuulku ducaynayey sala allahu calayhi wasalam ducada aada iyo aada u dheer markii gaaladii oo fara badan oo dee aada iyo aada u badan oo aada uga badani halkan ay soo soo safteen muslimiintuna ay ahaayeen tiro yaroon weliba aada usii diyaargaroobin ducada dheer waa kii duceeyey waay marka wuxuu leeyahay wuu tawjiihinaya laa yuqdimanna axadu minkum ilaa shay mid idinka midi shayna yaanu u hormarin oo aanu shayna samayn xataa akuuna ana duunahu ilaa anigu aan uga dhowaado oo waxa weeyaan markaa aan kula taliyo oo aan faro wixii uu samaynayo fadana almushrikuuna gaaladii baa soo dhowaaday waqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam quumuu u kaca ilaa jannatin janna u kaca carduha ballaadhkeedu asamaawaatu waalardu cirarka iyo dhulalka uu leegyahay qaala wuxuu ihi yaquulu cumayru bnu xumaami alansaariyu radia allaahu canhu wuxuu lahaa saxaabigaa cumayr la odhan jiray ansaariga ahaa yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow jannatun carduha asamaawaatu waalard ma janno ballarhkeedu cirki iyo dhulalka uu leegyahay ha ma jannabaa cirki iyo dhulalka uu ballarhkeedu leegyahay qaala wuxuu ihi nacam haa qaala wuxuu ihi bakin bakin bakin bakin bak bakna waa loo akhri karaa marka kelmaddani waa kelmad loo isticmaalo shayga loo bogo ee qofku uu la dhaco ee uu ku farxo ayaa carabtu ay u isticmaali jireen bakin bakin alla ilahe alla ilahe arrintaas waa mid fiican wa qaala rasuulu llaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa yaxmiluka maxaa kugu kalifee kugu xambaaray calaa qowlika hadalkaagaa tidhi bakin bakin yani miyaad baqday oo waxa weeyaan waxaad ka baqday dee dagaalka iyo waxa weeyaan maaragtay geerida mise rajaa kugu kaliftay wanaagsan oo aad qabto ayaa macnuhu yahay wallahu aclam qaala wuxuu ihi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ilaa rajaa an akuuna min ahliha wax kale iguma kalifin rajo aan rajaynaya inaan ehelkeeda ka mid noqdo mooyaane ehelkeede macnii dadka ahluljannaha ah ee waxa weeyaan markaa jannadaasi aada sheegtay ee aadka u ballaadhan gelaya qaala wuxuu rasuulku uhi fa innaka min ahliha ehelkeedaa bad ka mid tahay de laa xawla walaa quwata illaa billah waa bushaaro bushaaro ka sarraysa aanay jirin in qofka la idhaha jannadiiba baad gelaysa oad ku guulaysanaysa waxaanay ka mid tahay min calaamaati nubuwa min aclaami nubuwa waayo rasuulkeena sharaftali sala allahu alay wasalam nin buu ka warramay iyanu ahlu jannayii soo maaha ninkiina arrin wanaagsan oo tilmaamaysa in janno uu gelaya ayuu ku baxay fa akhraja wuxuu soo saaray tamaraatin timiruu ka soo saaray min qaranihi kiishkiisii ama qandigiisii uu alaabta ku guranayey ayuu timira ka soo saaray fa jacala wuxuu gudagelay yaakulu minhunna inuu wax ka cuno ama dee gaajo haysay darteed ha u cunaya ama maaragtay farxadduu ku farxay jannadaad gelaysa ha u cunayo dadkuna had iyo jeer markay farxaan inay wixii ag yaalla iska dhadhamiyaan ayay u leeyihiin caado oo idhahdaan balada soo qabo uma qaala dabadeeta wuxuu idhi la in ana xayiitu haddii aan anigu noolaado xataa aakula ilaa aan ka cunaayo tamaraatii haadihii timirahayga kuwan tana ah inahaa la xayaatun dawiilatu nolol dheer weey faramaa wuxuu tuuray bimaa macahu min atamri timirtii uu haystay uma qaatalahum dabadeeta wuu la dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay rawaahu muslim sidaasuu deeta jannada ku galay ma garata qaala wuxuu ihi alqaranu bifatxi اlqaafi wاraa alqaranu huwa jacbat nushaabi waa waxa weeyaan kiishka ama waxa ay isticmaalaan annushaab dadka leebabkiiyo waxaas taa ay ku gurtaan qalabka iyo leebabkiiyo waxaasay dee ku qaataan kiish ahaan ama qandi ahaanba wa canhu qaala waxaa kaloo anas laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi jaaءa naasu dad baa u yimi ila nabiyi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam an ibcaث macanaa rijaala waxaanay ku dhaheen an ibca dir macanaa maca iyaga dir rijaalan rag raggaasoo yucallimuunana bara alqur'aana qur'aankiiyo wasunata sunadana bara markaa dadkaa u yimi waxay ahaayeen reer najdi bay ahaayeen ama reer oogo dadkii xagga koro deganaa bay ahaayeen waxaana watay abubara nin la odhan jiray abubara ibnu mulaacib asinna ninkaasaa watay waay dabadeeta adigu calaa kulli xaal rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu u diri doonaayo iyagoo dhexda sii socda ayaa nin la odhan jira camir ibnu tufayl oo ku kacsanaa kan raggaa u rasuulka u yimi watay oo laga yaabo madaxnimadii waxaa inuu ku haystay ayaa raggii saxaabada ahaa maaragtay qabaa'il gaalada ka mid ahaa markaa waxa weeye ku dalbaday oo ku soo kiciyey si ay u laayaan dabeetana halkii ay ku socdeen ama qoladaas xil qaaday ee tidhi annagaa ka dambiina nimanka intaanay gaadhin oo halkiiba aanay tegin ayaa la gumaaday oo dhexdaa laga helay oo lagu laayey xadiidkaa inoo sheegayay jaaءa naasu ilى nabiyi salى اllahu alayhi wasalam waxaanay fareen an ibcaث macana dir maca yaga rijaalan rag yucallimuuna alqur'aana wasunna qur'aanka iyo sunadana bara fabacaثa ilayhim wuxuu diray iyaga xaggooda wuxuu diray sabciina rajula toddobaatan nin oo min alansaari ansaar ka mid ah wa yuqaalu lahum la yidhaahdo alquraau quraan ruugiya la yidhaahdo raggii quraada aha qur-aanka yaqaana fiihim waxaa ku jiray buu anas leeyahy khaali xaraamun abtigay xaraam baa ku jira xaraam ibnu milxaan yaqra'uuna waxaanay akhriyi jireen raggaasi alqur'aana qur'aankay akhriyi jireen wayatadaarasuunahu way isla akhriyi jireen bileyli habeenkii yatacallamuuna iyagoo baranaya markaa habeenkii qur-aanka ayay baran jireen oo ay akhriyi jireen ay ku cibaadaysan jireen wa kaanuu waxay ahaayeen binahaari maalintiina yajii'uuna kuwa la yimaada bilmaai biyaha ayay la yimaadaan la iman jireen biyahay keeni jireen oo fayadacuunahu oo macnihi ay soo dhaamin jireen oo fayadacuunahu waxay dhigi jireen filmasjidi masaajidka si dadkaa masaajidka imanaya weyse iyo wixii ay u baahan yihiin ay ugu isticmaalaan oo dadka ahlumasjidka iyobay caawinayeen wayaxtaibuuna way soo xaabaysan jireen sidoo kale maalintii xaabay soo guran jireen wayabiicuunahu way iibin jireenoo wayashtaruuna bihi acaama cuntay ugu soo iibin jireen liahli sufati dadka ahlu sufaha la odhan jiray ee masaajidka rasuulka xaggiisaa hore deganaa iyo walilfuqaraa'i xaggiisaa dhankiisaa dambe iyo walilfuqaraa'i fuqaradaba cunta ayay ugu soo iibin jireen marka nimankaa qaaliga ah bay ahaayeen waaya fabacahum nabiyu salى اllahu alayhi wasalama rasuulkaa markaa diray oo nimankaa reer najdi ee u yimi u diray wacaraduu lahum gaaladii baa markaa u banbaxday camir ibnu dufayl cadowgii ilaahay la odhan jiray baa ku soo kiciyey dad markaa oo u dalbaday waay faqataluuhum way laayeen qabla an yabluquu intaanay gaadhin almakaana meeshay ku socdeen waqaaluu waxay idhaahdeen raggii la laayay allaahuma allah o balliq cannaa naga gaadhsii nebiyanaa nebigayagii annaa qad laqiinaaka inaanu kula kulannay oo faradinaa canka raalli aanu kaa noqonnay waradita cannaa adna aad raalli naga noqotay wa ataa rajulu nin baa u yimi xaraaman xaraam khaala anasin anas habjigii weeyaana min khalfihi xagga dambuu kaga yimi ninbaa xagga dambe ka soo gaaday faacanahu wuxuu ku tamaatiyey birumxin waran buu ku tamaatiyey xataa anfadahu ilaa uu ka saaray isaga saaruu ka murhkudiyey faqaala xaraamun xaraam baa wuxuu ihi fuztu waan liibaanay warabbi lkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartayo waan liibaanay ya faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ina ikhwaanakum walaalihiin qad qutiluu waa la laayey wa inahum iyaguna qaaluu waxay idhaahdeen allaahuma allahayow balliq cannaa naga gaadhsii nebiyanaa annaa qad laqiinaaka faradinaa cank waradita cannaa muttafaqu calayhi wahada lafdu muslimin sidan markaa waxaa suuragala hadalkan inay yidhaahdeen ilan dee telefon iyo wax kaloo lagu kala warqaataa muu jirin meel cidlo a baana rasuulkaana diray sala allahu calayhi wasalam oo amarkiisa ay ku socdeen meel cidlo a baana laga helay oo dadkay ku socdeen cadow ka sokeeya ayaa maaragtay gumaaday marka markii hareeraha laga maray ee arkaan inay soconayaane iyaguna ay dagaalameen inay hadalkan yidhaahdeen baa dhici karta ama dee markay rabbigoodba la kulmeen bay yidhaahdeen si kastaba ha ahaatee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama waxyi ayaa loogu sheegay waxaana laga qaadanayaa raggaa fadligooda ilaahay bay la kulmeen raalli ka noqday abaalmariyey darajooyin sare siiyey waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan marka baabkan jihaadkaba laga yimaado masalo kaloo muhiima oo dadka in badan aan isu qaban masaladaasi waxa weeye qofku inuu maalintii raadsado noloshiisa iyo arsaaqdiisa iyo cidda uu mas-uulka ka yahay noloshooda inuu raadiyo oo uu soo shaqeeyo wixii uu qaban karaayo uu soo qabto xalaala iyo inuu cibaadaysto ilaahay caabudo iyo inuu wax barto ama dadka wax sii baraa isma diidayaan soo aragtid laba iska hor imanaya ama isdiidaya ma aha isagoo qofku maalintii iska shaqaysanaya oo maantao dhan iska shaqaysanaya oo halkuu doono soo maray oo wuxuu doono ka shaqaynaayey oo dee laakiin xalaal ah ayuu habeenkii wax baran karaa dadka wax bari karaa waxa weeyaan markaa qur-aanka xifdigi karaa cilmiga qaybi karaa wax akrisan karaa naftiisa uu hormarin karaa soo ma aragtid dad badan markaa waxa ka dhaadhacsan arrintaana in badan baan tajriib ahaan u arkay waxa dad badan ka dhaadhacsan maalinkaad shaqo wanaagsan hesho bes kitaab damboo la dhigtay iyo kitaab damboo la dhigay iyo muxaadaro damboo la gala iyo dersi dambe iyo bes halkaasuu ku joogaa ku intooda hal hada صaxiix ya ikhwaan la hada laysa biصaxiix marka ama macallin noqo wax dhig ama haddaad doonto meel kaleba u shaqo tag ama maalinta haddaad doonto biyeelo ahaw ya haddaad doonto cawska iyo xaabada soo ururiyo iibi waxaad doontaba qabo oo haddii aada shaqayso ma diidaysa inaad waxna dhigato dadkana wixii aad ku dhaanto aada u faa'iidayso soo ma aragtid waa in markaa qofku sidaa uu u fahamsanaado qaala wacanhu ay wa can anasin qaala wuxuu ihi qaaba cami anas bnu nadri radia allaahu canhu qaaba wuxuu ka maqnaaday cami adeerkay anas bnu nadri la odhan jiray radia allaahu canhu iyo can qitaali badrin dagaalkii badar buu ka maqla faqaala wuxuu dabadeeta yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay qibtu waxaan ka maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii u horreeyey qaatalta lmushrikiina gaalada aada la dagaalantay lain illaahu ashhadani ilaahay haddii uu joojiyo qitaala lmushrikiina dagaalka markaa mushrikiinta la yarayana allaah ilaahay wuu arki doonaa ma asnacu waxaan sameeyo ama la yuriyana allaahu ilaahay wuxuu muujin doonaa ma asnacu waxaan sameeyo falamaa kaana yowmu uxudin maalinkii uxud markuu yimi ee diriirtii bilaabantay inkashafa lmuslimuuna muslimiintii baa jabay waa markii dambe ee qoladii xagga dambe joogtee gaarhka macnaha gaarhka ahayd ee dhanka dambe ilaaliya la yidhi ay meeshii ka yimaadeen ilaan markii hore xagga gaalada markaa lala fuqay faqaala wuxuu ihi allaahuma allah ow inii anigu actadiru ilayk waxaan kaaga cudur daaranayaa mimaa sanaca haaulaai kuwaas waxay sameeyeen yacni asxaabahu buu ujeedaa wa abra'u ilayka waxaan kaaga bari noqonayaa mimaa sanaca haaulaai kuwaas waxay sameeyeen yacni almushrikiina gaaladu ujeeda uma dabadeetana taqadama hore ayuu u dhaqaaqo xagga cadowgu hore ugu socday fastaqbalahu waxa ka hor yimi sacdu bnu mucaadin baa ka hor yimi oo isna ahaa man huwa faqaala wuxuu uhi ya sacda yaa sacda bna yaa sacda bnu mucaadin sacadkiina mucaadow aljannata aljannata haddii sidaa loo kor dhigo ficilkii soo qadar ee uriiddu waxaan doonayaa aljannata aljannatu haddii la yidhaahdana waxaa macnuhu noqonayaa aljannatu maluubi jannadu waa waxaan doonaya aan rabo wa rabbi nadri nadar rabbigiisaan ku dhaartay nadarna waa aabihi inii anigu ajidu waxaan helayaa riixahaa urteedii jannada waxaan ka helayaa min duuni uxudin uxud sokadeedaan ka helaya way uraysaa way iisoo kankamaysaaba ya marka wallaahu aclam waxa weeyaan markaa waa karaama min karaamaati alawliyaa ilaahay baa jala wacalaa jannadiiba halkaa isagoo joogan weli dhimanba uu uriyey qaala sacdu sacad baa yidhi fama staactu maan awoodin yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow maa sanaca wuxuu sameeyey qaala anasun anas baa yidhi fawajadnaa waanu helay bihi isagoo ay ku sugan tahay bidca wa hamaaniina dhowr iyo markaa sideetan nabar iyaday ku sugan yihin oo ahaaday darbatan bisayfi garaac lagu garaacay seef ama nabar seef lagu dhuftay aw tacnatan birumxin ama waran la daray aw ramyatan bisahmin ama leeb lagu soo tuuray wawajadnaahu waxaa kaloonu helay qad qutila iyadoo la dilayo wamahala bihi lmushrikuuna gaaladu ay bakti wareemeen oo dee mulay ku sameeyeenoo markaa xubnihiisii bay qaar jarjareen wejigii iyo dee waxa weye farihii iyo xubnihii bay adigu calaa kulli xaal ayay jarjareen oo dee way dhalan rogeen famaa carafahu axadun axadna ma garanin ilaa ukhtuhu bibanaanihi ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane bibanaanihi farihiisiibay ku garatay farihiisaasunbabay ku garatay qaala anasun anas baa yidhi kunna ilan waa shaksigaa ay dhowr iyo siddeetanka nabar ay ku dhaceen meel noolba dee ma lahayn weliba intaa kagamay tegine mulana way ku sii sameeyeen qaala anasun anas wuxuu yihi kunnaa nura waxaanu ahayn kuwo u maleeya ow nadunnu ama waxaanu u malaynaynaa ana haadihi laayata aayadani nasalat inay kusoo degtay fiihi isaga iyo wa fii ashbaahihi raggii la mid aha aayaddanina waa tee min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh fminhm man qضى naxbh wminhm yntair wminhm man yntair wma badluu tabdiila ilaahay dad ka mida muminiintuu ku ammaanayaayoo ka dhabeeyey wixii ilaahay ay kula ballameen jala wacala oo ragna ay dilkoodii iyo geeridii la kulmeen ragna ay suganayaan mutafaq calayhi waqad sabqa fii baabi اmujaahadati baabka mujaahadadu inoogu soo hormarayoo waynu markaa soo aragnay halkaasaynu kusoo sheegnay النضر أkت أنس بن النضر walaaشhii markaa walaashiisaa garatee magaceedana halkaasaynu kusoo sheegnay waad u noqon doontaa waayahay qaala wuxuu uhi وعan سمرةa رaضي الله عanه qاala qاala رasuul الlahi slى الله عليه وسلم rasuulkeena suubani wuxuu hi rأytu waxaan ku riyooda aleylaةa xalayta rajulayni laba nin oo atayaani i yimi faصacidaa bi waxay ila koreen الشhaجaraةa geed bay fuushiiye faadkhalaanii waxay ii geliyeen daaran daar hiya iyadu axsanu ka wanaag badan ka qurux badan oo afdalu ka fadli badan oo lamara aanan arag qadu weligay axsana minhaa mid ka qurux badan qaala waxay idhaahdeen labadii nin waa laba malage markii dambe u fasirayeen ama haadihi daaru daartan miyaa fa daaru shuhadaai shuhadada daartoodii weeye oo tii horena daartii caamatulmuminiin bay ahayd ama caamatulmuslimiin tanna waa daartii shuhadada qaala wuxuu uhi rawaahu lbukhaariyu wahuwa bacdun bar weeye intani min xadiidin طawiilin xadiid dheer ka mid ahaayoo fiihi xadiidkaasoo fiihi uu ku jiray anwaacu lcilm noocyada cilmigaoo sayatii ku iman doona fii baabi taxriimi اlkadibi in sha allahu tacaala raqamka kun shan boqol iyo afar iyo konton ayaynu ugu tegi doonaa haddii ilaahay jala wacalaa u yidhaahdo marka daartaasaa ilaahay u diyaariyey jannada ku taale weliba xagga sare ah ayaa dadka mujaahidiinta ah ee ilaahay dartii u dagaalamay ilaahay uu diyaariyey qaala wuxuu ihi وعan أنasi radي الlaه عanه أna uma الرabiici binta الbarا gabadhaasi uma rabiic la odhan jiray oo ina baraan ahayd wa hiya iyadu umu xaariثata bni suraaqata ninkaa la odhan jira xaariثa ibnu suraaqa hooyadii weeyaane atati nabiya nabiga ayay u timi salى اllahu عalayhi wasalama nabiga ayay u timi qaalat waxay tidhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay walaa tuxadiثunii miyaanaad ii sheegahayn iga warramahayn can xaariثata xaariثa wa kaana xaariثahani wuxuu ahaa qutila mid la dilay yowma badrin maalintii beder baa la dilay maalintii beder ayaa la dilay lafdiga bukhaariga waxaa ku soo arooray asaabahu sahmu garbun oo halkaa wuxuu kusii xigsiinayaa asaabahu sahmu garbun macnuhuna waxa weeye waxaa ku dhacay waran aan ama leeb aan la garanahayn ciddii soo tuurtay ama soo gantay ayaa la kulmay sidaasuu markaa ku socday miyaanad iiga warramahayn ninkaa xaarisa waa inankeedii fain kaana fi ljannati hadduu jannada galay uu jannada ku sugan yahay sabartu waan iska sabri wain kaana kayra daalika sidaasi aan hayn hadduu yahay oo macni uu naarta galayna ilaan labadaa wax ka dhaxeeya ma jiraane ijtahadtu calayhi waxaan ugu maaragtay dadaali doonaa isugu dhibi doonaa fi lbukaai ohinta aad baan ugu oyi doonaa faqaala wuxuu uhi yaa umma xaariata umma xaariaay inahaa iyadu jinaanun jannooyin weeye fi ljannati jannada ku sugan jannooyin jannada ku sugan buu inankaagu helay ya waynabnaki inankaagu asaaba wuxuu asiibay alfirdows alaclaa firdowsta sare ayuu galay halkaasaa ilaahay ku abaalmariyay rawaahu lbukhaari bukhaari baa saxiixa ku wariy marka darajooyinkaa sare ayay heleen oo ay muteen qaala wacan jaabir ibni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jia biabi wuxuu ihi aabbahay baa la keenay ilaa nebiyi baa loo keenay sala allahu calayhi wasalama qad muhila bihi iyadoo la bakti wareemay oo inta la dilay baa markaa xubnihiisiina lasii jarjaray fa wudica bayna yadayhi hortiisaa la dhigay fadahabtu waxaan ku tegay oon isku daya akshifu inaan fayda can wejhi wejigiisa oon wejigiisa marada ka qaado fanahaanii qowmun dad baa ii diiday oo yidhi arkada mise fanahaanii qowmii qoomkay baa ii diiday fadl ya cali qawmun buu qoraya ya qaarna qawmi bay qorayaan qaarna qawmun ta raajixsan wallaahu aclam laakiin labadaa nusqadoodba way jiraan qaarba sibay qorayaan fanahaanii qowmun rag baa ii diiday ohi warkadaa marka way bannaan tahay dee qofka meydka ah in wejigiisa laga qaado marada laga qaado way bannaanto arrinkaasi waa jaa-is weliba gaar ahaana dadkan ehelkiisa ahi way ka qaadi karaan oo weliba way dhunkan karaan wejigiisa laakiin waxay iska dhacaysa markan inay ugu diideen dee nin la dilay oo haddana waxa weeye mithlo lagu sameeyo oo la googooyo mar hadduu ahaa macnii inay dee arrintaasi argagax ku sii noqoto iyadoo marka horeba geeridu culus haddana arrintaas ay khalkhal ku sii noqoto iyo dhib ayaa markaa laga yaabaa inay diidanaayeen faqaala nabiyu nabigeenna sharaftali wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu kamay zuulin tudiluhu inay ugu hadhayso biajnixatiha baalasheeda muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa markaa baalasheeda say ugu hadhaynaysay cadceedda ayay uga dhigaysay markaa baalasheeda oo saa intay u kala bixiso ayaa cadceedda ka ilaalinaysa riwaayadda bukhaarigu xataa rafactumuuhu ilaa aad soo qaadeen malaa'igta ayaa waxa weeye baalasheeda ku hadhaynaysa oo ku ilaalinaysa marka ilaahay jalla wacalaa haddii uu u diiday cadceeddu inay ku dhacdo oo malaa'igta uu u soo diray markaa cadceedda ka ilaalinaysa ma kula ta inuu naar geynayo ya oo habeenkii xalay ahaa tegey maya waa darajo aada iyo aada u qiimo badan qof basharka ka mid ah oo dhintay halkaa inuu gaadho wa can sahli bni xunayfin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi man sa'ala allaha ilaahay qofka weydiisto tacaala isagaa sarreey ashahaadata shahaada qaadashada bisidqin run ahaan qofka u weydiista ballaqahu llahu ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa manaasila shuhadaa kuwa shuhadada a darajadoodu gaadhsiiyaa wain maata ha kuba dhinto calaa firaashihi gogashiisaba ha iskaga dhintee rawaahu muslim oo sidqigaa iyo baryadaa ilaahay jalla wacalaa uu ka barya ee niyadda fiican uu lahaa ayaa lagu gaadhsiiya qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama man alaba qofka alba ashahaadata shahaadada saadiqan xaalo uu run sheegaayo run ay ka tahay ucطiyahaa waa la siiya sidee loo siiya macnii ajarkeedaa la siiya walow lam tusibhu yaanay markaa asiibin beh oo aanu shahaado ku dhiman beh rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama maa yajidu shahiidu min masi lqatli maa yajidu dareemi maayo ma helaayo ashahiidu shahiidku min masi lqatli taabashada dilka yani xanuunka dilka ilaa kamaa yajidu intuu helo mooye axaduku midkiin min masi lqarsati qandhiidhada markaa waxa weeye maxaanku dhaha xanuunkeeda inta uu ka dareemo mooyaane rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu saxiix xadiidkanina waa xasan weeye imaam alalbanina xasan buu ka dhigay macnuhuna muxuu noqonayaa qofka dee mujaahidka ah jihaadkaa uu ku jiro dartii ay wax u soo gaadhayaan dhaawac iyo markaa dil uu usoo gaadhayo ilaahay baa jalla wacalaa xanuunkiiyo dhibaatada u yasiraya oo u fududaynaya sidii markaa qof la yar qanjidhiyo kale markaba xanuunkeedu iska baaba'aya soo maha waxba cudur iyo siraac iyo waxba yeelan mayso oo qof lagu nabay oo kale qanjiidho oo kalea ilaahay uga dhigaya ama tusaalahaan quraanja qaniintay oo kale ilaahay baa u fududaynaya jalla wacala oo u sikhraya وعن cبد اللh بن أbي أwفى رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay fي bacضi أyاamihi maalmihiisii bar ka mida alatii taasoo laqiya fiiha acadوa cadوga ula kulmay intadara wuu suga xatىa maalat الشhamsu ilaa cadceedu ay leexatay ثuma qaama fi الnaasi dabadeeta dadkiibuu ka dhex kacay faqaala wuxuu yidhi أyuha الnaasu dad yahow laa تتmنw ha tmaniyana لqاala cadwi cadowga inaad la kulantaan وأsأlu الlaha ilaahayna weydiista alcaafiyaةa balaaya la'aan inuu idin cafiyo oo markaaanu idin ibtilaynin faidaa laqiitumuuhu markaa la kulantaanna fasbiruu sabra oo adkaysta oo rag noqda waclamuu waxaa ogaataan ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefa harhkooda inay ku hoos sugan tahay uma qaala dabadeeta rasuulku wuxuu ihi isagoo ducaynayay allaahuma allah oo munzila alkitaabi kitaabka allaha soo dejiyeyow wamujriya saxaabi daruurta allaha socodsiiyo wahaazima alaxzaabi axzaabtii iyo dadkiisa soo gaashaan buuraysta allihii jabiyo ihzimhum ilaahay ou jabiyo wansurnaa calayhim nooga hiili oo naga gacan sii muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan horena baabkii sabirka waynagii ugu soo marray halka aynu u dayno wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين